Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay shir looga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa nabad dhiska dalka iyo badqabka haweenka oo ay soo qabaqaabiyeen hay-adaha SWCD SWSC iyo Save the World shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada saare axmed maxamed agaasimaha hay-adda swsc iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adaha kale ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirka cunugeeda jaamacadda dhameeyey oo shaqala-aanta yahay waxaan lagu gaari karaa iyadan waxay tahay dhallinyarada shaqo in loo helo qarna toban iyo todoba muxamar ah inay isku xirmaan iyo civil society-ga haweenaan samaynay oo la yidhahdo haweenka maxaad radaa community bensin la yidhahdo aan samayno mashruuc unit biarto boqol gabdhood shan boqol oo gabdhoodaa taal gabdhihii waa taagan yihiin waxaan hanay samayno hotline aan samayno oo caruurta ah oo gabdhaha maxaad radaa dhib ku dhaca ah oo cunug international duu south africa ku dhumo oo soo wici karo one one six la yidhahdo waxaan dhihi lahaa mashruucan wuxuu ahaa mashruuc si very unique ah loo design gareeyey loo design gareeyo loogu talagalay n- in haweenka journalistka iyo woman activistka waxaa lagu leeyahay qof walba nabad wuu dhisi karaya laakiin nabadda dhisideeda ayaa waxay u baahan tahay spacekaas in haweenkaas dowrka weyn ka ca- ciyaaraya inay dareemayaan amni iyo badqab innagoo dee og waddanku hadda xaalad dagaalin lagu jiro fokaskiisu wuxuu ahaa dumarka soomaaliyeed iyagana halkaasi aan laga waayin amnigoodina aada loo xoojiyo Ee, taasna alxamdulilah wax badan baa lasoo qabtay ee baartnaradana ay- ay aada uga soo shaqeeyaan taasna aada baanu jeclaan laha inaan ugu mahad celiyo samsom ibraahim cali oo ka tirsan aqalka sare ee dalka ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la garab istaago hay-adahan isku xilqaamay horumarka gabdhaha soomaaliyeed way mudan yihiin swsc in la garab istaago waayo waa dad ay ka go-an tahay in ay ka gungaaraan horumarka gabdhaha soomaaliyeed marka waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsan tihiin annagana garabkiinaan nahay marka in la hormariyo gabdhihii oo dhinac kasta laga soo dhiso wax lagu farxo waayo laguna faano annagana sharaf iyo karaamay noo tahay waxaan idiin rajaynayaa guul iyo horumar hay-adaha swcd swsc iyo seyfield wold ayaa waday muddo sanad ah barnaamijkan haweenka lagu barayay nabad dhiska dalka iyo badqabka haweenka iyaga oo ku qabtay magaalooyinka kismaayo baydhabo iyo muqdisho